duqa degmada boosaaso cabdifitaax maxamed cismaan ayaa daafuray ololaha nadaafadeed gurista dhagaxaanta dhidaynta iyo iftiiminta magaalada boosaaso oo ay xilligan ka socdaan qorshayaal horumarineed munaasabadda daafurka oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay xogayaha dowladda hoose ismaaciil cali xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka agaasimayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada afarta xaafadood ee magaalada boosaaso duqa degmada boosaaso cabdifitaax maxamed cismaan ayaa ka warbixiyey ololahan iyo muddada uu soco doono
munaasabaddan oo lagu daahfurayey oo lala socon doona muddo saddex bilood ah ololahaasi wuxuu noqon doonaa inayn ka shaqayno nadaafadda magaaladeenna hore waan uga shaqayn jirnay laakiin inayn dardar gelinno aynu saddexdaa bilood wax la taaban karo oo muuqda aynu ka qabsanno magaaladeenna barnaamijka labaad wuxuu noqonayaa in dhagaxa ayn ka guranno laamiyada caddayaasha iyo guryaheenna horteeda waddooyinka xiray kaasoo caqabad ku ah isu socodka magaalada soo badyana inay magaaladu noqoto magaalada saxmad leh waxaa sidoo kale socda oo aan rabnaa inaan ololaha ku dardargelinno dayraynta magaalada dayraynta magaaladu waa laba qaybood qayb dowladda hooseaa fulinaysa waa in waddooyinka waaweyn ee laamiyada iyo caddayaasha aan ku xirno leyrarkii soolarka ahaa ee waaweynaa xubnaha ka qayb galay daafurka ololaha nadaafadeed ayaa sheegay inay door ka qaadan doonaan bilic soo celinta magaalada runtii boosaaso maanta waa hadashay waxaan rajaynaynaa insha allah in aynu ka miro dhalinno daafurkan oo ka qayb qaadanno haddaynu nahay bulshada boosaaso runtii waa inaynu la shaqaynaa golaha deegaanka iyo duqa degmada ku-xigeenka iyo xooghayaha runtii oo usoo barnaamijkan u soo bambaxay maanta inay runtii muujiyaan inay bulshadooda la daran yihiin bulshadooda la shaqaynayaan bulshadooda ay garab taagan yihiin waxaan u marinayaa haddaan kaftamo maanta inaana mahaysan soo maaha soo nama mahadin soo nama mahadin sidaasaa diyaar ku nahay ameen iyo maalin waa shaqaynayna waxaan rabnaa inaan ka shaqayno amniga waxaan rabnaa ka shaqayno nadaafadda horaa waxaa u dhahay boosaaso cagaara hadda ku celinaya waxaan u baahanahay booso he boosaaso cagaara ololahan ayaa door ka qaadan doono bilic soo celinta magaalada iyadoo uu soco doono muddo saddex bilood ah